dagaalyahano ka tirsan kooxda al-shabaab oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka ayaa xalay saqdi dhexe weerar xooggan ku qaaday saldhigyo ay ciidamada jubbaland iyo kuwa kenya ee amisom ay ku leeyihiin degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose dagaalka oo socday muddo ku siban laba saac oo xidhiidha ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaadhay dhinacyada dagaalamay goobjoogayaal ku sugan degmada afmadow ayaa v o a u xaqiijiyey in dagaalka ay ku geeriyoodeen ugu yaraan lix qof oo isugu jira dhinacyada dagaalamay halka khasaaraha dhaawacuna uu intaasi ka badan yahay sida ay xaqiijinayaan wararka laga helaya degmada afmadow dagaalyahanada kooxda al-shabaab ayaa marka hore weerarka ku qaaday saldhigga iyo xarunta maamulka degmada afmadow halkaasoo ay fariisimo ku leeyihiin ciidamada maamulka jubbaland muuse macalin aadan gudoomiyaha maamulka degmada afmadow ayaa v o a uga waramay khasaaraha ka dhashay dagaalka xalay ka dhacay degmada afmadow walahi dagaalku nataaka waxay gooyeen lix saac iyo bar markay saacadda xalay fiidkii mur saac kadibna xabadda way bilaabtay toddoba saac sideed saac xabadda way bilaabatay ilaa sagaal saac bay socotay ma garad waxay wateen baabuur sideed iyo toban baabuur bay wateen micnaheedu al-shabaabka soo weeraray afmadow waxay wateen baabuurta dagaalka miya sideed iyo toban baabuur oo kuwa dagaalka iyo kuwa xamuuliga intaba isku jiraan waxay naga soo weerareen waad og tahay al-shabaab dee madaxoodin baa jiramada way daciista dhankii baaliska oo shacabka ay naga soo weerareen
jihadee ayay magaalada ka soo galeen jihada magaalada u badanta isteji booliiska iyo degmada waa dhan bay wada jiraan waxay naga soo galeen dhanka shacabka ay naga soo galeen dhanka shacabka intay hurmuud iyo degmada dhexdooda ay naga soo taagereeyeen ayagoo baabuur teknika iyo baabuur ciidamo ah ilaahay fadligiisa waan soo warqabnay haye maxaa khasaare ka dhashay dagaalka annagu hal wiil baa naga dhaawacnay halkii wiil saakan dowlan u qaaday ma garad maxaa ka jira in afar ka tirsan ciidamada jubbaland ay ku dhinteen dagaalka maya waxaan ku iraacday aniga hadda guddoomiya degmada axmed waxle muuse macleelan waan kula joogaa waxa dagaalkaas inooga dhintay ma jiraan haye dhankooda maxaa khasaare gaaray al-shabaab walaal aniga raggii aan aruurinay iyo dadkii hadda aan kula hadlayo qumbigay ku xabaalahay meel inoo jirto soddon iyo laba kilomitir bay ku xabaalayeen oo qumbi la yidhaahdo dagaalka ayaa waxay sidoo kale waxyeelo ka soo gaadhay dad shacab ah xarumo ganacsi iyo guryo ay ku nool yihiin dad rayid ah walaal waxaa khasaare kasoo gaaray xarun ay lahayd ka oo xarun kaha ay lahayd ba waxay ku dhufteen toddoba suukay ku dhufteen oo si ola kaha ay ugu dhufteen gurigii daar buu ahaa daartii xabadii ka dhexbaxayna gabar rafuuley ba waxyada xagtina ay gaarsiisay guriga laakiin khasaaro badan baa ka jira oo ku gubta guriga asaga toddoba baa isuga gubteen xaaladda degmada afmadow ayaa haatan si caadi ah ku soo laabatay waxaana shaqaynaya adeegyadii bulshada ee afmadow khadar maxamuud xareed v o a kismaayo